waxaan salaamaa wasiirada dowladda koonfur galbeed xildhibaanada koonfur galbeed shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka intaanan gudagelin arrimaha seminaarka waxaan rabaa inaan u tacsiiyo dhammaan mas-uuliyiin dowlad goboleed koonfur galbeed iyo shacabkooda dhibaatadii ka soo gaartay kuwii sharqabiyaalka ahaa dhibaatada ay u geysteen shacabka masaakiina waxaan ilaahay ka baryahayaa inta dhimateena ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacanteena ilaahay dee caafimaad ha bogsiiyo intaas kadib maanta seminaarkeena wuxuu ku saabsan yahay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah gaaraan maanta waxaan joognaa saldhigga dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaan joognaa waxaan rabnaa inaan ka hadalno xiriirka wada shaqaynta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhammaan guud ahaan yani inaan hirgelinno ama aan kobcino fikirka ah federaalinta dalka runtii dalkeena wuxuu soo maray marxalado kala duwan uu soo maray oo u dambeysay shan iyo labaatan sano dagaal sokeey ah runtii soomaaliya waxay garatay si loo xaliyo khilaafaadkaasi waxay go-aansatay inay qaadato mabdaca federaalka ah si mataqaana loo xaliyo khilaafaadkii jiray runtii federaalka micnihiis wuxuu yahay in awoodda hoos loo dejiyo la gaarsiiyo shacabka la gaarsiiyo ayuu micnihiis yahay oo aan ku koobnaanin awoodda meel keliya ku koobnaanin runtii dastuurka maanta wuxuu qeexayaa laba heer dowlad goboleed laba heer dowlad ayuu qeexayaa dowladda federaalka oo dhexe iyo dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada runtii waxaa kasii hoos mari doono dowladaha hoose oo ah yani heer gobol iyo heer degmo ayaa ka hoos mari doono intaas waxaa loola dan leeyahay in awoodda loo dhoweeyo shacabka soomaaliyeed runtii yani mabda'an waa mabda' nagu cusub u baahan runtii in la barto afkaar isku darsado uu noqdo mid xaliya dhibaatooyinka soomaaliya uusan noqonin mid dhibaatada sii kori uusan noqonin runtii yani waxaan rabnaa inaan afkaar aan siino mas-uuliyiinta meeshaan fadhino ayagana ay fadhiyaan maantana aan ka qaadano wixii afkaar ay nagu biirin karaan aan ka qaadano sidii loo heli lahay wada shaqayn taama oo dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed sidoo kale waxaa jiro yani sideedaba marka laga hadlaayo dowlad waxay ka koobantahay saddex tiiri ka koobantaa awoodda federaalka awoodda baarlamaanka awoodda fulinta iyo awoodda garsoorka haddii dowladda dhexe ay leedahay saddexdaas tiir ay leedahay dowladda koonfur galbeed ay leedahay saddexdaas tiir say wada shaqaynayaan saddexdaas tiir oo dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed waa in la helaa yani shuruuc nidaamista in la helo ayna u dhicin yani mataqaana isku dhacayo iyo khilaafaad abuura biri marka intaasoo dhan waxay waxaa loo baahan yahay in laga fikiro laga shaqeeyo ay noqdaan yani kuwii beri ummadda soomaaliyeed u horseedi lahay nabad iyo baraar u horseedi lahay ayaa loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto federaalinta dalka oo runtii ay wasaaradda fawlan tahay wasaaradda waxaa u dhiman yani in yar marka laga reebo yani kuwii hore dhismay waxay dhistay yani dhowr dowladgooda dhistay maanta oo gacanta lagu haayo yani hiiraan iyo shabeelle gacanta lagu haayo ayaa u harsan wasaaradda arrimaha gudaha runtii waxaad moodaa in wadanka uu maanaa meel laga bilaabi karo federaalinta rasmiga ah aanta aan joogin maanta shirkiina waa noo furan yahay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu